laakiin waxaad tiri dowladda hadda jirta ee soomaaliya iskama difaaci karayso ethoobia dowladda ka jirta dhanka aragtida iyo xagjirnimada marka ma waxaad ula jeedaa in khilaafka ethoobiya iyo soomaaliya ka dhexeeya al-shabaab loo adeegsado maya maxaa ula jeedaa fiiri waa kuu sheega mar kalena waa kuu sheega fikir qof iska hadla ma jiro qofkaani wuxuu soo xigtay taariikhda soomaaliya qof khatar ku ahaa raascalo genaraal raascaluula genaraal raascaluula markuu dhahayo badda inaan tagno waayo soomaaliya oo red siiga tagno waxa weeyaan hujuumkaas wuxuu ahaa waa mid laga dhabeeyo madaxweynaha soomaaliya waxay ahayd markaas inuu press conference qabto oo asagana axmed guray oo agsum tegay uu soo adeegsado oo soo xigto laakiin wax yar kabacdi sidii ciyaal ciyaal camal waxay u tageen maxaa la dhahaa cadisaababa ay tageen wasiirkooda difaaca wasiirka difaaca waxay heshiisay la soo saxiixdeen qofku markuu mayal adag yahay ra-iisul wasaaraha etoobiya waa nin maya mayal adag oo xagjir ah waa macnaha ma yaqaano xishood xishood waa inaad iska dhicin kartaa haddaadan iska dhicin karin rag iska dhicin karaa jira u banneen waa intaa marka waxaa ka wadaa marka al-shabaab baa iska dhici karaya dowladda federaalka ha u banayso iyadu iskama dhici kartee hadda maxaa maxaa maxaa kaloo haysaa macnaha haddaadan qarannimada difaaci karin dalka maxa arrintaani fiiri arrintaani waxay xoog xoojinaysaa dhiiri gelinaysaa niyadda u dhisaysaa kooxda al-shabaab sababtoo ah al-shabaab doodeedaaba ah intaas al-shabaab doodeeda waxa waaye waddankan waxaa haysta wadamada deriska iyo niman calooshooda u shaqaystayaala so adiga haddaad dowladdii tahay waa inaad tustaa inaad dalkan adiga leedahay matalaysid kana celinaysid cid walboo haweysata waa intaa wey laakiin warkaaguna hadda soo uma ekaa karaayo in al-shabaab dhiiri gelinaysid qayb ka mida fariintoodii maya uma uma ekaanayo uma ekaanayo fiiri adiga haddaad madax tahay mas-uul waxaa ka tahay dalkan iyo dadkan sida keliya aad u ilaalin kartana waxa waaye waa laba mid un waa inaad macnaha wixii lagu dhiibay sidoodii horta aa u haysaa waxa u keeni kartidna aa ugu dartaa nimanka al-shabaab heshiiska somalilan ay la saxiixatay muuse biixi la saxiixday abi waxay ka heleen dhiirigelin niyadis mowqifkoodaoo kor loo qaaday sababtoo ah waxaa la tusay dowlad tacbaana infact dowladda waxaa gaaray dhaawac weyn run haddaa rabto macnaha aragtiyada dhinaca al-shabaab way soo noolaadeen niyaddaa u dhismatay recruitmentigoodii inay dad badan helaanay u hirgashay inay dhaqaale helaana u hirgashay mar walba oo ra-iisul wasaaraha etoobiya hadlo qof u jawaabo ma leh ama jawaabtu hadday timaado jawaab daciifa waay laakiin madaxa soomaalidu marar badanna waa waa ka hadleen arrinka ethoobiya iyo hadallada dowladda ethoobiya marar bay ka hadlaan tusaale madaxweynaha markuu tegay shirkii midooda africa waa aragtay shiruu qabtay shirkii waa la khashkhashaaday sidoo siduu noo sheegay waa tuu press conference ku qabtay adisababa den xamaruu yimid afhayeenkiisaa hadlay wasiirkiisaa hadlay wax actionana lama qaadin marka waxaas maxay tahay waay marka cabdisiciid adiga kooxda al-shabaab koox argagixiso ah oo dambiilayaal ma u aragtaa
maxay macno sameynaya haddaan u arko iyo haddaan u waxay arko macno u sameynaysaa meesha aa ka tiri dowladda soomaaliya iskama difaaci karaysee ee wadada ha u banayso al-shabaab iyo dadka aragtida al-shabaab oo kaleete xag jirkaa wata ayaa iska difaaci kara etoobiya
fiiri waa inaad kala saartaa horta etoobiya iyo hoggaanka etoobiya sababtoo ah etoobiya maanta waa isku dhex yaacsan tahay way kala qayqaybsan tahay so hoggaanka fadhiya addis hadda eh, waa hoggaan mayal adag waay ee aaminsan inuu xoog wax ku qabsan karo wuuna yiri wuxuu dhahay haddii waxaan ku raadsanaynaa si oo nabada haddii kalena xoogan ku keenaynaa so maba taalo hadal ah eh, maxaa la dhahaa hadal ah eh, waa waa hadalladan tacbaannimada ma yaalaan olready qofkii waa ku haweysay arrinta argagixisadan usoo noqona ka hadashay walaalo arrintaana horta global war on terror america bilaabay inay macnaha mashruuc weyn oo wuxuu ahaa adduunka oo dhan ka socda waa ka daaleen hadda waa ka daaleen hadda maaragtay waxyaalihii lagu shaqaysan jiray oo terroristan la dagaalaya iyo waxaas waa soo dhammaadeen waa soo afjarmaay infact haddaa rabto waa ka wada hadlaynaa ayagiibaa talibaan la hadlay ayagiibaa al-shabaab la hadli doona marka waxba ha isku wareeninina kelmadahan iyo argixiso waaye argixiso maaha iyo waxaasi dowladdan markay bilaabaysa ayagoo caaboon ay soo na soo galeen haddaa hadasha al-shabaabaa tahay haddaa wax yar ka sheegta al-shabaabaa tahay maanta xaggee ku dambeeyaan inuun madaxweynuhu inta oslo tago uu dhaho waa la hadlaynaa ayagii aan la-nahay waaye marka waxaa leedahay cabdisiciidow xagjirnimo iyo mala- mayal adeeg xagjirnimo iyo mayal adeeg kalaa looga hortagaa
waxaan ku leeyahay waa in laga dhabeeyaa dhaarta aa u dhaaratay dalkan iyo dadkan ummaddan inaa matalayso oo ah inaa ilaalinayso qarannimadooda mid- wadajirkooda iyo inaan lagu soo xadgudbin eh, dalkan waa intaa un waaye dad badan cabdisiciid waxay u arkaan hadalka hadda sidaa u tiri iyo sidaa twiitka u tiriba si gaara somalilan iyo meelo ka mid ah dadka joogahay waxay u arkayaan sidii inaad sharciyad siinaysid eh, al-shabaab oo ayada aad sharciyad siinaysid oo meeshii dowladda sharciyadda ay ka lahayd difaaci qarannimada soomaaliya al-shabaab ha loo daayo ayagaa ku filanaya ma ayagaa difaaci karo cid kaloo difaaci Maya.
karaysa ma lahe Maya.
Yaa leedahay.
fiiri eh, horta al-shabaab waxaa sharciyad siiyey labada nin ee heshiiska adis ku saxiixay heshiiska sharci darada eh, ka hor imaanaya midnimada iyo wadajirka soomaaliya oo sheeganaya dhul soomaaliyeed in la qabsado ayadoo la ogyahay toddoba boqoloo sano in eh, abasiniyaanka iyo annaga aan eh, isdagaalaynay macnaha in dadka lasoo xasuusiyo taariikhdaas oo la dhaqaajiyo da nimankaasaa sameeyey horta al-shabaab casumay aniga maaha casumaadaas waxaa looga hortegi karaa dowlad soomaaliyeed oo si saxa ummaddan u difaacda oo ka ilaalisa burcadnimada iyo horarka socda waa intaa un haddii aragtidaada dowladda noocaasa la waayo yaa ka hortegi karaayo yaa haddii aragtidaada dowladda noocaasa la waayo yaa kaalintaa geli karaayo Da- shacabka oo dhanaa kacaaya shacabkana waxaa ogaataa kooxda keliya organise garaysan maanta soomaaliya marka dowladda federaalka laga raabo waa nimanka al-shabaab cid kale miyaa garanaysa cid kale ma jirto ma kula tahay marka al-shabaabku inay qayb ka noqon karaan difaaca danaha iyo qaranka iyo madax banaanida dhuleed ee soomaaliya sida ay dowladda soomaaliya sheeganayso xuduudaha sida loo aqoonsan yahay ama loo yaqaano horta al-shabaab dee waxaas maba aqoonsana waa soo maha ayagu waxay waxay aaminsan yihiin ha- hadhow ma naqaan siday noqon doonaan laakiin hadda waxay aaminsan yihiin inay isballaariyaan dhul kasta qabsadaan meel kasta burburiyaan ayaga ay ay madax ka noqdaan si